magaalada kismaayo oo ka mid a magaalooyinka xeebaha leh ee dalka lagana hela kalluunka noocyadiisa kala duwan ayaa laga dareemayaa kalluun yari baasan kalluunka laga soo saaray xeebaha magaalada kismaayo ayaa maalmihii lasoo dhaafay suuqyada la keenayay laga dareemayaa sare ukac ballaaran sare ukacaasi ayaa loo aanaynayaa dabeelo ba-an oo ka jira gudaha badda qiimaha kalluunka suuqyada kismaayo horey waxa uu ahaa kiiladiisa hal dollar ilaa laba dollar inta udhexaysa halka hadda kiilada kalluunka la iibiyey inta udhexaysa shan dollar ilaa iyo lix dollar sare ukaca qiimaha kalluunka kadib maxamed aadan maxamed oo ah mid ka mid ah dadka iibiya kalluunka ayaa ka warbixiya sare ukaca iyo waxyaabaha sababay walahi bisha waxaa waaye shan bilood bad bad xiran waaye dabeelo badanaa jiraan maadaama dad badan oo ku dhinteen laba ruux sanadkan bad ay qabtaa qiimahan hadda wuxuu marayaa kiilihii shan doolar lix doolar maraa qiimihii hore laba doolar kiilo hal iyo baraa laga heli jiray farqi badanaa u dhexeeyo marka waxaan rajaynaynaa badda furmato bish kow iyo tobanaad dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga suuqa kalluunka kismaayo maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha keenay sar ukaca qiimaha kalluunka ee laga dareemaya suuqyada magaalada kismaayo bacda dhibaatooyin badan baan ah hadda dhibaatooyin aan ka malaabada doonaha badda aada la kalluumaysanaya hadda sanadka hadda aan ku jirno inta dhaawac iyo maaha dhimashadu ilaa laba qof may maraysa oo ku dhimatay badan dadkaasna waa dad iska xanaana qaab ay ahaa maahan dad dee ganacsi waa imaa dad xaalato oo algoritmkooda maalintaas inay kasoo helaan ku taag kalluumaysatay ahaayeen dhibaatooyinka badan dee waa bileen kartaa suuqa hadda buuxi jira hadda saan socod la ogyahay waxdada jooga mar hadda xeebtaas dad dadka derbiyaas kuma wada biixawaa fadhiyaan waa dadkii derbi aadi jiray waxaasna si badan baa jirta cabsida qofkada naftiisu ku weynaya hantiiska baa naftiisu ku weynaya dadka dhan bay saamaysa hadda annaga annagana saamaysa kalluumaysatada iyo badaga annaga na saamaysa